bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wacan wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
burniihu dhibaatadan oo kale waa arka wadadana way xiran tahay ti aan kasoo laabanina waa hadda war xageen ka marnaa magaalada joog istaaji baawe war maxaa dhacay saaxiibo askari kaa nala hadal maxaa dhacay wadada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan kasoo noqonay tanna way xiran tahay xageen marnaa bal kaala adiga nala hadal moo imow okay firuhu waa sideed oo saaxiibada ninka maxaa u sheegay taleefonkiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagan u tuurayso uma jeedin oo magaalada sidaan ah saaxiib wadooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryal wacan ma haystaan inay karaaday oo dhan acul baa loogu tawgalay
wanaagsan ayaanu howdida ka dhenahay akhyaartana dhegaysata ay caawa waa habeen isniin ah talaado ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha oktoobar qodobadaad caawa ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga wararka dalsan waxaa ka mid noqon doono faahfaahinta wararkii ugu dambeeyey qarax goordhow ka dhacay magaalada muqdisho iyo qof wax isku soo xiray waxyaabaha qaraxa oo beegsaday maqaaxi ku taallo bar kontarool oo laga ilaaliyo madaxtooyada soomaaliya haddaba waxaanu caawa idila wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyey faahfaahinta qaraxaasi iyo khasaaraha kala duwan isugu jira dhimashada iyo dhaawaca ah ee ka dhashay weerarkaas sidoo kale waxyaaba aad caawa ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga wararka dalsan waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo booqday cutube ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo lagu soo tababaray dalka eritereya kuwaasi oo dalka dib loogu soo celiyey iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo khudbad u jeediyey ciidamadaasi ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxyaabaan idila wadaagi doono aad barnaamijka wareegga ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee maamulka puntland cabdiweli gaas oo si adag kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee ka taagan deegaanada maamulka puntland ee cakiran haddaba waxaan idila wadaagi doonaa madaxweynihii hore ee puntland warkuu ka soo saaray xaaladda siyaasadeed ee ka taagan deegaanada maamulka puntland sidoo kale waxaanu idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu weheliyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda oo maanta magaalada muqdisho ka daafuray madal muhiima kuwaasi oo markaasi aqoon kororsi ay ku qaadanayaan xubno ka tirsan golaha wasiirada soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha soomaaliya oo madashaasi khudbad ka jeediyey dowladda etoobiya oo la sheegay inay si weyn u baadagoobeyso dekedda saylac iyo xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada somalilan oo arrinkaasi ka hadlay waxaanu sidoo kale caawa wareegga wararka dalsan idinkugu soo gudbin doonaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qorqoor oo xilkaqaadis ku sameeyey mid ka mid a xubnihiisa golaha wasiirada howlgallada ka dhana dagaalamayaasha shabaab ee sida xuuliga kaga soconayo deegaanada maamulka galmudug iyo weliba hirshabeelle ayaanu caawa wararkeena idinkugu soo gudbin doonaa axmed cali maxamed jaaji ayaa farsamada ku jira aniguna waxaan ahay cabdulqaadir cismaan dhow mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada wareegga wararka dalsan
Bye.
marka laga wacan wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsane magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysanaysaan mujada hirka dherarkeedu yahay kuwiyo sagaashan dhibic shan megahertis fm kaasoo naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale fmku uu gaaro meel walba oo aad joogtaan waxaanu idin leenahay saaxiibayaal habeen wacan oo wanaagsan ayaanu idin leenahay qaybaha ugu horeeyo ee barnaamijkeenna ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa wararkii ugu dambeeyey qarax ismiidaamin ah oo goordhow ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan bar kontarool oo laga ilaaliyo madaxtooyada soomaaliya sidaa ay ku waramayaan wararka aynu ka helayno aagga qaraxan uu ka dhacay oo ku taalo aagga taalada xawataako ee magaalada muqdisho ayaa wararku waxay sheegayaan in qof isku soo xiray walaxaha qarxaa uu isku qarxiyo bannaanka hore goob maqaaxi ah oo lagu magacaabo blue sky islamarkaasina ku dhow taalada xaawataako ee magaalada muqdisho khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashada dhaawac ayaa lasoo warinayaa in qaraxan uu ka dhashay weli lama hayo faahfaahinta rasmiga ah ee khasaaraha ka dhasha qaraxan iyo intay leeyihiin hase yeeshee ilawareedyo muhiima ayaa noo xaqiijiyey in eh, ruuxa isqarxiyey uu ahaa qof naftihaliga ah islamarkaasina eh, uu isku qarxiyey goobtaasi maqaaxida ah oo ay ku sugnaayeen dad shacab ah wixii ku soo kordhaa ee warka la xidhiira qaraxan ismidaaminta ah ee goorow ka dhacay aagga xawataako iyo ee haddii ay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ay fafeen ka bixiyaan ee waxaanu idinkugu soo gudbin doonaa intaanu barnaamijkeena ku guda jirno laakiin ilaa iyo xilligan ma jirto cid markaasi ee, ama ee, haddii ay noqon lahayd mas-uuliyiinta dowladda taliska ciidanka booliiska iyo qaybaha kala duwan ee hadaha ammaanka faahfaahin ka bixisay weerarkan oo qofkaasi naftii haligaha ah uu ka geystay goobtaasi maqaaxida ah Ee, goobtan had iyo goor alle waxaa fariista dad ee, u badan dad shacab ah gaar ahaan dad dhallinyaro ah oo hay-adaha kala duwan ee dowladda ka shaqeeyo waana ee, maqaaxi ee, xiliyadan oo kale aad u mashquul badan oo dadka dhallinyarada ah halkaasi isugu yimaado ay ku caweeyaan taasi oo ee, sida la warinayo ee, muujinayso khasaaraha ee, ka dhasha qaraxaas inuu u badan yahay kuwa gaara dad shacaba Ee, goobta uu qaraxu ka dhacay ee, sida aynu wararka ku helayno ee, waa meel u dhow bartaasi kontarool ee laga ilaaliyo jagboyntiga laga galo madaxtooyada soomaaliya laguna baaro gaadiidka gelayo ee, madaxtooyada soomaaliya sidoo kale ee, aagga xayndaabkaas waa meel si weyn amnigeeda loo ilaaliyo oo ay adag tahay in ee, qof markaasi ama walxaha qarxa wada uu halkaasi u galo hase yeeshee maqaayadan marar kala duwan ayay sidaan oo kale ee, shakhsiyaad isku soo xiray waxyaabaha qarxa u bartilmaamaysadeen hay-adaha amniga ee, haddii ay faahfaahin ay ka bixiyaan iyo wararka ku soo kordha qarax- ee, qaraxan ee caawa qofkaasi isu soo miidaamiyey uu ka geystay maqaayadaasi boliiska la yidhaahdo oo ay dad u badan dhallinyaradu ay ku cawiyaan xilliyada habeenkii wakhtigan oo kale Ee, waan idiin soo gudbin doonaa Ee, balse waxaa la xaqiijinayaa in khasaaro uu jiro oo isugu jira dhimashada dhaawac mana jirto ilaa iyo xilligan ee, cid si rasmi u xaqiijin karto intay leeyihiin khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhashay ee qaraxasi caawa ee gooroweyta dhacay waagaag Ee, geesa kale haddii aanu fiirno dhegaystayaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maanta booqday xerooyinka ay ku sugan yihiin ciidamada ee lagu soo tababaray dalka eritrea ayaa maanta khudbad u jeediyey cutube ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasi oo lagu soo tababaray dalka eritrea ciidamadan oo magaalada muqdisho la keenay ee gelinkii dambe ee shalay ayaa madaxweynaha soomaaliya khudbadda u jeedinayay waxa uu dul istaagay ee muhiimadda ay xilligan ay u leeyihiin askartan dalka eritrea laga keenay ee dalkaasi ku soo tababartay dagaalka dowladda soomaaliya ee kula jirto dagaalamayaasha shabaab madaxweynaha ciidamadan waxau ku booqday ee, xidhada ciidamada cirka ee xoogga dalka soomaaliyeed halkaasi oo waayadii ugu dambeeyey ay ku xariisnaayeen askarta laga keeno dalka eritrea madaxweynuhu waxa uu la wadaagay ciidamadan rajada laga qabo ee, ama ay shacabka soomaaliyeed ay ka qabaan inay ka qayb qaataan ciribtirka waxa uu ugu yeedhay khawariijta waxaana uu ku bogaadiyey taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sida uu ugu filan ay ugu- ay u fulinayaan idhahdee qorshaha qaran ee tayeenta iyo weliba dubahabeenta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa ka madaxweyne xasan sheekh oo arrimahaasi ka hadlaya
aan ku bilaabay madaxweyne xasan sheekh maxamuud
qabooji wax fiican u sheeg qiimaha askarta caadiga ay bixiyeen qiimo ka badana bixiseen intaasoo wakti ah oo nolol adag iyo rafaad iyo waxbay soo bateen ciddii soo arag u soo sheeg hooyo iyo walaalihii kulli qalbigoodu qabooji wax fiicanna u sheeg ilaa maxaa dalka u maqneeday haddana aad timiday oo aad u timida dalkii wax weynay u tahay qoysaskiina ilaahay idinkiis waa baxaysaan fasaxa qaadanaysaan cidihiina waad aadaysaan meel kastoo ay jiraan bil waa idinka ugu fog waa ku filantaa u malaynaa inuu reerka ku tago oo ku soo noqdo inaad dareentaanaan rabnaa inaad horta akhtiyaarkiina aad meesha ku joogtaan xorna aad tihiin danta dalkiinana aa u joogtaan waxaa la kafaalo dawladdu kafaalo qaaday intii karaankeeda aheeday inaad wixii yaroo qarashaad ahay loo baahnaay mishaar hadday tahay gunna hadday tahay inaad heshaan hadda laga bilaabo intaada fasaxa aadina ka bilaabato oo aad bil walba heshaan cadowga dalka haysta haddaan ka bixin nolosheenna kuwana rayidka oo bannaanka joogo iyo nolosha ciidamaduba way isbeddelaysaa cashuur ma qaadan karno dalkii maxaan ku rahay dadkii meeshay joogeen ma tegi karno wixii loo baahnaa looma gey karo caafimaad looma gey karo biyo hadda qofka haddaanu caafimaad iyo tacliin iyo biyo nadiif iyo wixii adan siinayn cashuur cashuurse uga qaaday shabaab iyo annaga ma kala duwanaanayno shabaaba waxba ma siiyaan dadka xoolay ka xoolay ka gurtaan leh caafimaad ma siiyaan biyo ma siiyaan maxaan ku idhahdaa mase amnigaan siinahay ku faanan amniga shabaab waxaa la yidhaha amniga xoolaha toban neef oo ari haddaad leedahay oo xerada ay kugu jiraan dhulwaaga waa ka ilaalinay libaax waa ka shabeelka waa ka ilaalinay dawacada waa ka ilaalinay ma taaba karaan tuugga waa ka ilaalinay waa ka ilaalinay laakiin adiga markaa u baahatid waa soo qabanay waa qalada maano shabaab dadka soomaaliya saasay u yihiin dadka kale ya yaa layga taaban soo qabo maanta asigaa asigaa asaa qofka uu rabana qalana qofka uu rabana qarxina qofka uu rabana qarka rida ammaan ma ah marka taas qofka inuu xorriyad dareemo shaksiyan qofku inuu xorriyad u dareemo waayo waxuu ammaanku dareemaayo uu ammaanku yahay idinka oo ciidanka xoogga dalka socda gacmo daahira wax daahiriyaa la yidhi dadka inaad xoraysaan la rabo idinka horta waa inaad xorriyad dareentaan inta soomaaliya la yidhaa dalkiinu waaye sidiisabana annaga mabda aan qaadanay dadku inay xor ahaadaan xorriyadna dareemaan askartu maxayna xorka inaa jirto nidaamka askarinimada xorka ma yihin qawaaniin iyo nidaam iyo shuruuc iyo disibiliin iyo wax u deganay leena xor ka ahayn laakiin sidaada kale qof addoonsan maahid baxa nabad ku baxa reerihii nabad ugu taga ilaahay idankiis soo soo la soo jooga hooyo iyo aabbe iyo walaal iyo kulli inay ida arkaan keliya wax weyn u ah soo noqda ilaahay idankiis dalkiina waa idiin baahan yahay idinkuna shan sanoo noloshiina ka mid a afar sanoo noloshiina ka mid a oo qaali ah waxa aad ku bixiseen maalinta inta ka bixayseen labaatan jir ninkii ah maanta waa afar labaatan jir shan iyo labaatan jir kii shan labaatan jir ahayna waa soddon jir intaasoo cimrigaaga ka mid aad bixisay qiimi weyn waaye maxaan rabnaa inaad soo noqotaan dalka xoraysaan dalkiiyo xor ah aad meel kasta aad ku joogtaan guul iyo khayraa idiin rajaynaa insha allahu maanta wixii borses oo la maraayay lacagtu sida idiin soo gaari lahayd maxaan ku idhahdaa akaawnadiinnii maxaan ku idhahdaa wixii kaloo nambarinkii wixii la maraayo dhammaad halkan yaad waa diyaar idinku yahay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo dhan waxaa meeshaas dhan hogaamadii ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo dhan aa jooga hoggaankii maaliyadda hoggaankii ciidanka hoggaankii hubka hoggaankii dhammaan waa joogaan taliskii aa jooga taliyihii taliyihii ciidanka xooga dalka soomaaliyeed aa jooga wax ka macno weyn hogaamadii oo dhan madaxdii seniorkii buljanuunadii wax ka macno weyn iyo soo dhoweyn ka weyn intaas oo laydiin samay lahaa ma jirto xoraynta dalka waa markaa soo noqotaan haddii alla yidhaah guul iyo khayr aa idiin rajaynaa waalidkii walaalaha u tegaysaan ha nalagu salaamo ya ballantii aan ayaga ka qaadanna waa ka dhammaynay taana adinka idinka qaadan idinka qaadnayna waa ka dhammaynay taa adinku qaaddeena idinku dhiman inaad ka dhamaysaanna waa rajaynaa haddii alla yidhaah insha allah waa ka dhammaynaysaa soo maaha maasha allah guulaysta adinkan aad iyo aad aa mahadsantihin taniya waa mahadsantahay guulaysta insha allah Ay.
gaag madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo khudbad u jeedinaya cutube ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasi oo waraan dalka dib loogu soo celiyey ayuu kaasi ahaa weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho markan haddii aynu fiirino dhegaystayaal ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ayaa lasoo warinayaa in dhowrkii sacdood ee lasoo dhaafay howlgallo ballaaran ay ka fuliyeen deegaano hoostaga gobolka galgaduud ee soomaaliya ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa iyo kuwa dadka deegaanka ayaa howlgallo xoogan oo amniga lagu xaqiijinaya ka bilaabay deegaanka burjeed la yidhaahdo oo hoostaga degmada guriceel ee gobolka galgaduud kadib weerar dagaalamayaasha shabaab ay shalay halkaasi ay ku qaadeen ciidamadan oo wata gadiidka dagaalkii hukun ciidiisa kala duwan ayaa isku fidiyey deegaano u dhow deegaanka burjeed la yidhaahdo si gaar ah deegaanada ku teedsan waddada xiriirisa degmooyinka guraceel iyo ceelbuur ee gobolka galgaduud saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo howlgalkan hogaaminaya ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalkan uu yahay mid looga jawaabayo weerarkii shabaab ay ku qaadeen deegaanka burjeed islamarkaasina ujeedku uu yahay inay ka xoreeyaan deegaanada ay weerarku ka soo abaabulaan dagaalamayaasha shabaab waxay sheegeen saraakiishan in maalmaha soo aadan ay si laba jabaari doonaan howlgallada ilaa iyo intaay kala wareegayaan deegaanada iyo degmooyinka ku yaallo bariga gobolka galgaduud sida ceelbuur galhareeri dac iyo weliba deegaano kale oo ka tirsan gobolkaasi dhinaca kale haddii aynu fiirino dhegaystayaal wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey shir uu kaga qaybgalay dalka morocco islamarkaasina lagu soo gebagabeeyey dalkaasi wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya uu warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey shirka agaasimayaasha guud ee i m f iyo weliba wasiir waa wasiirada maaliyadda dalalka carabta kaasi oo lagu soo gebagabeeyey dalka morocco waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya نستعين على أمور الدنيا والدين ugu horeyn waxaan salaamaynaa ummadda soomaaliyeed na daawanaysa waxa aanu halkan joognay dalka morocco magaaladiisa maraakesh oo ka dhacayey shirkii sanadlaha ahaa ee bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka shirkaasoo hadda toddoba cisho nooga socday magaalada maraakesh waxaa runtii nooga qabsoomay kulamo aad iyo aad fara badan oo runtii dhammaantood midadha lahaa si wanaagsan buu noogu soo idlaaday maanta kulankaasi iyo sheerkaasi waxa aan runtii aad ugu faraxsanahay in dhammaan howlihii aan u nimi ay si wanaagsan noogu qabsoomeen kulamo midadhala iyo wadaxaajiyo wadaxaajoodyo runtii aad iyo aad u qurux badan inay nooga dhaceen halkan waxaa sida idiin muuqata shirkan ka soo qayb galay qeybaha kala duwan ama hay-adaha ugu muhiimsan hay-adaha maaliyadda ee dowladda oo wasaaradda maaliyaddu iyo bangiga dhexe iyo xafiiska madaxweynaha iyo baarlamanka labadiisii gole oo guddigii maaliyaddu ay iyaguna nagu wehelinayeen ayaa kaga soo qayb galnay runtiina si wanaagsan bay howlahaasi noogu qabsoomeen waxaan rajaynaynaa in sidii awalba qorshuhu ahaa marka sanadkan dabayaaqadiisha bisha december ama bisha labayo tobnaad dhexdeeda in lagu dhawaaqi doono in soomaaliya deyntii laga cafiyo waxaa runtii aan sugi doonaa insha allahu marka guddiga sare ee bangiga iyo hay-adda imf ay wada fadhiistaan inay ku dhawaaqi doonaan in soomaaliya ay ku guuleysatay barnaamijkii deyn cafiska in deyntii laga cafiyey in waddo cusub iyo himilo cusub iyo maxaan ku dhaha macaamilaad cusub oo dunida la yeelanaysa ay ay u bilaabmi doonaan halkaana hawlo cusub iyo shaqooyin cusub ay dadka soomaaliyeed uga uga bilaabmi doonaan oo u baahan iyagana in runtii loo diyaar garoobo loo guda guntado sidii aynu u dhisan lahayn dal isku filan oo runtii isagoo cagihiisa ku istaaga dunidana sida dalalka kale ula macaamilaan ula macaamila marka kulamadani runtii kulamo aad iyo aad u midha dhalay ahaayeen dad aad iyo aad u kala duwanna waan la kulannay oo ay is- isugu jira madaxda hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ha noqoto madaxda hay-adda imf ma- ha noqoto madaxda bangiga adduunka ama ha noqdaan dalalka waaweyn ee ugu tunka waaweyn een, marka laga hadlayo een, marka go-aamada arrimaha maaliyadda ee caalamiga marka la qaadanayo een, maraykanka oo aan la kulannay wasiir ku-xigeenka een, maaliyadda ama treasuryga een, ingiriiska oo wasiirkooda horumarinta aan la kulannay een, faransiiska oo maxaanku idhaahdaa een, aan madaxdooda la kulannay shirka hogaaminaysay een, iyo dalal badan oo afrikaan ah iyo jabaan iyo dalal badan oo asia iyo carabaha oo ay ku jiraan qatar iyo imaaraadka iyo sacuudiga intaba marka kulamo runtii aad u ballaaran baan galnay dhammaantoodna si qurux badan bay noogu soo dhammaadeen insha allah waxaan rajaynaynaa in inta hadhayna een, hawlaheena inoo hadhay een, een, because dhismaha dowladnimada iyo horumarinta dhaqaaluhu ma wax istaagaya maaha inaynu runtii hore u tallaabsanno isku fillaanno hore u soconno aad bay mahadsantihi
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkeedaad ka liibaan soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeena abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
toddobaadkan iyo sahanka nolosha dirir waxa uu jawaabo ka raadinayaa meel kasta iyo si kasta uu heli karo maxaad u tirid mooge ayaa ka dambeeya ka ganacsiga daroogada naga dhaafi akhay wax yar dib u fikir ma aqaano ma aqaano oo ma aqaano wax ma xasuusto dirir waana ka xumaa in arrinkaas ii weydiisid
guddoomiyaha gobolku waxa uu ku sugan yahay xaalad ama kaaga isbedel baan doonaynaa isbedel baan doonaynaa isbedel baan doonaynaa isbedel baan doonaynaa musuq maasuq ma rabno musuq maasuq ma rabno dooni mayno dooni mayno dooni mayno dooni mayno musuq maasuq dooni mayno dooni mayno xaqa hala simo
dirir waxa uu la imaanayaa qodobo iyo shuruudo waa ku baryayaa dirir bax hanad la'aantiis ma baxayo ma oggolaan doono in mooga uu koriyo wiilkayga hadda ma yeelayo mana yeeli doono weligay dambe waan kaxaysanayaa hanad si uu iila noolaado haddii aad jeceshahay haddii kaleba
kuwaas iyo kuwo kaloo xiise leh kala soco riwaayadda taxanaha ah ee xiisaha leh ee sahanka nolosha jimci kasta saacaddu marka ay tahay labada iyo barka galabnimo taasi oo ka soo geli doonta raadiyaha dalsan nala wadaag fikirkaaga ku aadan su'aashii toddobaadkii hore oo ah hibo waxay aaminsan tahay in waddammadu ay wada shaqeeyaan oo ay is-aaminaan si horumar loo gaadho maxay kula tahay adiga xasuusnow inaad ku soo dirto nambarka saddex shan afar waynana farxadgeli doontaa inaanu fikirkaaga aan ogaanno nagala soco barteenna facebookga oo ciwaankeenan uu yahay sahanka nolosha sidaa iyo nabadgelyo saxanka saxanka saxanka nolosha
si manaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso sunuugaan lahayn saaxibigaho salka wardhigtee haya barsooda supersayn maqasho sancadu ma taqaan sawirkuu muuqdo uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaala u codaysa noloshu malahay macnaha adiga
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay supersayn baa ka hesha innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsay shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda supersayn waxa caan ku yihiin astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacaadaha boorarka stikeriska qoraalka sawirada iyo daabacaadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacaadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida supersan oo kula diyaara astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada marka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boombeere agagaarka daljirka dahson ama wax laalan siddeetan iyo shan toban iyo laba kuntan iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshay naga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkeenna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro xofta cidlaa iyo beembeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier way iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga premier bank ayaad ku xidhan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxay inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqo loo qoray jirkaaga cabitaan qiimana ma raadin qamar mango iga qaado xaajigu oodii sariirta haddaan laga helin qaraaxo tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar mango u qaado xamaaliga xoogga quuta wadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar mango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qutumaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar mango ha qaato cabitaanka qamar mango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar mango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar mango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarketyada ama gaar xarunta ugu weynay shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar mango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana telefolambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar mango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaada miya waa midaan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada billaha ee adeega dhammays haa saas idheh xirmada billaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo ku kulansaynaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanin ha ka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo billaah caadi maaha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega idahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dolar afargees ugu dambayntii uga shubo idahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dolar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada billaha ah ee adeega dhammays wow ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka billaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo
ama tagan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel dheriganni maan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahas faa'iida waa ka buuxda sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaayo uma jeedi ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nagu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba idahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo gudeen ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
toddobaadkan iyo saanka nolosha dirir waxa uu jawaabo ka raadinayaa meel kasta iyo si kasta uu u heli karo maxaad u tirid mooge ayaa ka dambeeya ka ganacsiga daroogada naga dhaaf yaakhay wax yar dib u fikir ma aqaano ma aqaano oo ma aqaano wax ma xasuusto dirir waana ka xumaa in arrinkaas ii weydiisid
gudoomiyaha gobolku waxa uu ku sugan yahay xaalad ama kaaga isbedel baan doonaynaa isbedel baan doonaynaa Isbedel baan doonaynaa, isbedel baan doonaynaa.
musuq maasuq ma rabno musuq maasuq ma rabno dooni mayno dooni mayno dooni mayno dooni mayno musuq maasuq dooni mayno dooni mayno xaqa hala simo
dirir waxa uu la imaanayaa qodobo iyo shuruudo waa ku baryayaa dirir bax hanad la'aantiis ma baxayo ma oggolaan doono in mooga uu koriyo wiilkayga hadda ma yeelayo mana yeeli doono weligay dambe waan kaxaysanayaa hanad si uu iila noolaado haddii aad jeceshahay haddii kaleba
kuwaas iyo kuwo kaloo xiise leh kala socoo riwaayadda taxana ah ee xiisaha leh ee sahanka nolosha jimci kasta saacaddu marka ay tahay labada iyo barka galabnimo taasi oo ka soo geli doonta raadiyaha dalsan nala wadaag fikirkaaga ku aadan su'aashii toddobaadkii hore oo ah hibo waxay aaminsan tahay in waddammadu ay wada shaqeeyaan oo ay is-aaminaan si horumar loo gaadho maxay kula tahay adiga xasuusnow inaad ku soo dirto nambarka saddex shan afar waynana farxadgeli doontaa inaannu fikirkaaga aan ogaanno nagala socoo barteenna feesbuugga oo ciwaankeennana uu yahay sahanka nolosha sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.
hagaag dhegeystayaal markan haddii aanu fiirino madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu heliyey ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa maanta magaalada muqdisho waxay ka daafureen hanaanka jeedinta dowladnimada casriga ah ee soomaaliya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa labaduba halkaasi ka jeediyey khudbado ee dhinacyo badan taabanayo ugana waxaad maqli doontaan khudbadda ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre waxaa xigi doono madaxweynaha jamhuuriyadda oo isaguna ka hadlaya arrimo badan oo muhiim ah
maanta waxaan u leeyahay in ay ganacsiga lagu qaato dowladnimada la xiriirta meelka dhaqmada soo saarto saaxiibkay muddo soddon iyo dhowr sano ah ayaynu haddana soomaalinahay ee ka maqnayn adduunyada amar aan u joogaysin ay dowladnimadu action lahayn ay si sidaa u shaqeynayaan mudiras soddon iyo dhowr sano ah waa mudirin dibadda qaaday ee technologyada yahay ee dhaqaalada marnay oo wada u sameeyo marka maanta waxaan u jeednaa in in fara badan oo dibaddu ama aynu soo ekay in hawyadooda qaaday ama laga dambeeyo oona ka dhigay meesha ay joogaan iyo maanta meesha aynu joogno masaafo dhowr iyo soddon sano ah ama ka badan baa lahays marka waxaan rabnaa oo aan galwaansanay maadaama hadda ku soo noqonay dowladnimadooda shaqaynaysa haddaan waxnagadayo caalamka higsano inaysan arrintu ku soconaynin aasuushooda ilaa u baahan tahay isku deereeya oo nimaha caaliga ahaa ee loo socday ka duwan mar haddaan goosano inaynu dhulku gaarna maadaama marka ay tahay argeedu dhan oo aad iyo aad u ogeeya aan qaadno si aan caalamka u sano waxaan raadsanay oo isu yahay lagana hayo dad dadweyne geediya noocan oo kale ay sawirkan soo qoray oo garanaya meelaha la maro iyo meelaha lagu siisto iyo inta qaadanayso sidaa darteed baa waxaan ku raadsanay tumaro dhaqaala sida meelaha loo qoro maanta marka laga hadlaa in ay kubaadana u fadhiyaan inay kala tusaan sida usjiib loogu dhaqaaqo oo soddon iyo dhowr sano dadka hadlaya dibadda lagu qorsheeyo sida ay la tihiin meela reeya toddobadii bishii oos ee sanadkii hore laba kun labaatan iyo laba ayuu baarlamaanka xukuumadda uu codka kalsoonida siiyey ayada oo kalwasiiraha iyo markaa midkii ku koobnaa ee aan soo hormarinay meesha shacabka waxaana maanta ka muuqdo wadaadka hortaada ka amaado in kasta oo wasiirada ka tirsan dadaalka ay samaysay guddadaas kooban ee hadda sara iyo codyo buuxin ah oo aan ku tilmaami karo overall marka laysu daro in wax wanaagsanaato way dhici kartaa in la kala horeeyo way dhici kartaa in la kala dambeeyo laakiin marka laysu kayo darantii laysu kayo hagaajiyo dadkii fiican baa loo socday marka cid walba oo runtii geedidaas halka sana ah oo dheer shaqada lagu soo qabatay intikaamkaa way ku macsan tahay kuwa waxay u batay aad iyo aad loogu sinantiye intaa kadib nidaa hore waxaa maanta intaa dheer oo aan rabnaa inaan la wadaago wasiirada iyo dhammaan inta wasaarada gashay soomaaliya waxay taagan tahay meel muhiim ah oo ay lagama maarmaan tahay in lagu istaago oo la fakero oo ummadiisa muslimiin ka shaqaaliyo waayo waxaana naa waxyaalo hore iyo marxalada jiray inaan ka taxay oo aan sarafka soo socdo ilaahiis aan marno waan gadaal baan samayna waxaan ka sheekaynaynaa duruufta shabaab oo aan rajeyn karo inay khawaarijtu aan ka gudbo marxaladooda oo aan marxalada ka ogeyn waxay muhiim u ahayd aan u taaganahay oo aan rumacsanahay oo dagaal sabri doonaa arrintii hirig iyo commission confrey oo aan rajeyn karo binafsi asagoo dagaal doona oo aan arrintaas noqdo waxaan u taaganahay in aan haddii aan noqdo annagoo aad u mahadcelinayna oo aad u mahadsanayna in aan samayno mas-uuliyadda nabadgelyada walaalaheena abdisabiilaheena mid kaloo laga yaabo in dadku qaarkood mahadcelin ugu dhacsanayna waxaan jeclahay intaasna ku sheegayaa postpone bonfire ومعلومات مرتبطة ومعلومات مرتبطة بمعناتها وهذا هذا الشيء يعني إجماعات مع كلام أيوة أفصله لكن هذا الشيء هو commitment serious ربنا يرحمه إلى استخدام المقابلة وأنا استخدامه واستخدامه وأنا يرحمه لكن هذا يستخدم وصلنا لسنة هذا الجيل ونحن لم تجد سورة بالعناسة طبعا لا تستخدمها أيضا مرة سجود الناس المتحدة وأنا مهمة وأنا أمامها إلى اليوم أي محاولة أيضا أقام مقام الأنجيل لولو أنامه هذا مقام الجيل ومقام الأنجيل لولو أنامه يوسف وهذا إنه حرص هذا إلى أن تسكت السير إلى أن أخرجه أو كلمة سي جي بي بي وهو صغير وهو صغير أمر الأمير سي أن بعد كده أما فضل الأمير سي شغالات عميرة وبدأ شغالات وهذا معنى الناس sida dhaqaalaha loo qaado waxaa u baahan ah in lagula midaano oo aynu soo qaadano hufnaanta iyo transparency accountabilitysa xisaabtanka dib badabisida iyo xukuumadaada iyo maamulada wanaagga inaynu soo qaadano inaynu ku dadaano xoog saarno oo aan ka shaqeyno inaynu fostering private uh, sector growth Gracias. madax dhan meesha loo farxiyo u timi dhibaatooyinka ku iman karta yeesha marka waa mamaamaa arrintaas waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed inay say iyo waaxad caadi u yeeshaan fiijigoda oo ay meesha muhiimka iyagu ay yaqaanaan oo qofka xukunaya iyagu ay yaqaan taasna waa mamaamaan arrintooda ay leedahay iyo ugu dambaysta inaan isku dayo dalkan inaan digital digital galno soomaaliya haddii aan digital galno dalkan wax fara badan oo adduunku ka mid ah weli kuma soo heelaya transparentka iyo accountabilityga ayay ka imaanaysaa serviceska aan bixinayna waana ku sameynaysaa dalkan isku soo dhawaanaya marka inta loogu baahdo markay sidaas tahay waxaa lagamaarmaana in aynu ku shaqeyno in aynu bedelo mindsetka keena iyo bulshadeena inaynu bedelo lagamaarmaana inaynu bedelo mindset oo dhan initiative mindset oo dhan collaboration mindset oo dhan isbedel oo u dhaqaanaya inaynu bedelo lagamaarmaana sidaa sheegay waa laga dhameeyey waa soo dooyahay waxay tahay maanta waxaan joognaa maalintii isbedel cantida caalam laga bilaabo maanta waxaan rabnaa in aan badxayno afjirkeena iyo safkeenu iyo sida u badbahin badan waxaasoo hadda soo sheegno dayanu dada oqoysa inaan isbiid aad aad ay u dhaqaano maalintaa tusaale ahaan haddii aan maanta aan maayno toddobaatan boqolkiiba badankeena lagasa oo lagu tiirsan yahay gargaar dunida laga siiyo waxaad ogtihiin dinaca socdiba waa qaangaartida socoda yahuud oo sufarta waxaa rabnaa boqolkiiba toddobaatankaas in weligeed meelkan soconaa oo meedmaiaa su-aasha marka waxay tahay sida annaga u socono maku socon karaa maya ku socon marka orgudfunaya iyo qaba qaba miyuu ka dhiganaa toddobaatan waana sameeya meel hore laga galmay mar kale waa u mahadcelinaynaa qiimaha walaga soo qaybgala hawsha minta dadkii jihaadkii lagu jiray iyo runtii lagu jiray aan uga jeedsiinay arrintaa darteed industriyi aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waxaa rabaa inaan u mahadceliyo martida inoo joogta oo runtii aan rajayna inaan ka faa'iidaysan doono waxaan dadka ku mahadcelinayaa safiirada sharafta ee ayagoo noloshooda iyo aqyaantooda iyagoo qiimo allaha mahadsan kusoo dhaweyd iyo magaalada dalkii soomaaliyeed ee meeshii ahaa qaaliga ahaa ee sidaa isu dhex jiray way kala midoobeen way kala midoobeen qolada magaalkeedii puntland ayay degayeen oo meel weyn u dhaqan ayay aadeen sidaasna daddoonu u maqano jasiiradihii dhan oo meel ku kala yaayeen dhaarna oon caqligii kala haysan oon dhaqaalihii kala haysan oo maxaan ku yidhahdaa wixii aan kala haysan maalinka reer tuuladu amadakana saan qaar u noqona waa lagu dhamaanay si aan qaar u noqon dadka waa isku soo dhimaa nidaamka dowladhisinta wax kastoo aan samaynayahay waa inaan ka fiirnaa waxaan dadka isku soo celinaya dadka kala meelmay dib isku soo celinaya oo ma noqonayna maxaa meeshii ku noqonayna midaysada dadkeeni marka dowladdu waa inay ka shaqaysaa wax kasta oo dadku isku soo celinayo waa inay ka ilaalisaa wax kasta oo dadku ay u kala tageen waa inay dowladdu ka soo xirtaa albaabada dadku ay ku kala habaari karaan oo ay ku kala dhuli karaan oo ku kala magacgacan karaan dadku dowladdu waa inay ka shaqaysaa wax kasta oo dadka ku khasbaaya inay isla jiraan wada noolaadaan wax wada lahaadaan siyaasadda wada lahaadaan dhaqaalaha waa magaalooyinka dhammaan xoog suuda yeeshaan fikirka iyo ra'yiga wada yeesho oo qoladan aanay keligeed ka dooxato meel aan ka taagan waa qodol maxaa isu suucinaya idinkan qodolka waa qodol dalkan dalada iyo meesha taagan yahay maxaa hore u weeye meesha taagan maxaa ka sii dhaqaajinay oo hore u dhaqaajinay wax kastoo aad samaynaysa inaad angarkaas ama geeskaas aad ka fiiriso si uu dalkii uu hore u dhaqaaqo uu hore ugu socdo intaasoo dhan marka waxaa isku fursanayaae mowdi hadaati doctor maxamed maxamed waxda nagu sheega caatina ruuy ruuy mustaqbalka markaad ka hadlayso tiraa sanadka dambe toban saan kadib labaatan saan kadib soddon saan kadib waxaa sanadbaa waad waad leelaysaa laakiin meelaha sanadbaa in la wado in la wadaaa soo reemanaya vision vision fadaan aad malaana wax halkaa nala dambeeyo oo aan tigsayn malaana inta badan hore ugu soo lahayn markaa kaaban mooyaane sanadkan waxaan ka shaqeynaynaa vision la yidhaahdo vision twenty six laba kun iyo lixdan soomaaliya noocee ah oo sidee u eg ayaan rabnaa laba kun iyo lixdan markana gaara laba kun iyo lixdan waxaa ka dhiman soddon iyo toban san soddon soddon iyo toban san kadib soomaaliya see u ekaana laba kun iyo lixdan maxaan doonay maalintaas waxaan u xafiideyna u dabaaldegaynaa inaan qarni boqol sano inaan dowladaha aan u dabaaldegaynaa boqol sano inaan dowladaha umul qarinka dad boqol sano dowlad ah masa meelahan jajaban iyo wadooyinkan maxaa burbusan iyo kala carabkan iyo waxaana ku jira may kuma jira sidaas daraaddeed waxaan leenahay oo aan muddo dhanna soo lahayn qorshaha shanta sano ee soo socota plan five years plan five years plan muddo muddo oo soo leh five years plan meel ka soo shaqaal qaato reference u ah anka u ah haddii aanu lahayn Somali u yahay ee ku dulmisanto kuwii sameeyey naadada lagu gaadho iyo kuwa maanta si joogay iska baxay maanta sokorkaas aan soo dhaafay badaa soo gelay maanta badaa tegay soomaaliya kaliya baadiya maanta badaa soo taagay laakiin yaraadee maanta yaa cusub maxaa lagu kufaay baliga laami waxay leedahay yaa la yidhaahdo oo lagu leeyahay annaguna beliga xukuumadda la qaban ay jirtay miyaan la dhahayn haddii xukuumadda la qaban beliga jirtay la qaban waxaan wanaagsan sameeyey inay yidhaahdo waxaan wanaagsan bannaanka sameeyey
aniguna waxaan ahaa cabdiqaadir cusmaan indhow tan iyo kulanti dambe xamad gelin